hay-adda raabidatul islaam ah oo kaashanaysa hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa maanta qoysas danyar ah saameyna ka soo gaartay roobabkii dhowaana caasimadda ka da-ay iyo kuwa deegaanadoodii uga soo barakacay colaado iyo abaaro ayaa degmada garasbaali ugu qaybisay deeq gargaar ah oo ka kooban qeybaha kala duwan ee raashiinka qoysaska gargaarkana ka faa'iidaystay ayaa gaaraya kun soddon iyo siddeed qoys waxaana hay-addani sidaan oo kale gargaar ugu qaybisay magaalada gaalkacyo maalmo ka hor qaar ka mid ah dadkii gargaarkana ka faa'iidaystay ayaa u mahadceliyey hay-adda sodma iyo hay-adda raabidatul islaam hay-adda raabitul islaam iyo hay-adda maareynta iyo waxbixinta way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol mahaday ha ka gaadha intii baxsatay iyo intii loo bixiyayba mahad ha ka gaarta ilaahay idinkii waxaa la isoo gaarsiiyey bur bariis sokor saliid dadkii loo soo dhiibay mahadsan yihiin way ku mahadsan yihiin mahaday ha ka gaadha ilaahay idinkiis meeshay ula niyoodeena allah u gaarsiiya intii islaam ahoo intaan bixisay ajirkooda allaha siiyo waa mahadsan yihiin ilaahay khayr a siiyo jandal fardoos ilaa ageeha ajiri axsanaad ilaa aka siiyo alxamdulilah ilaah ku mahadsan kadib maxad dhammaantaad ii kaa iskuwantahay oo ilaahay hur iyo bariis iyo saliidaa laysiiyi alxamdulilah maxad ilaah iskuwantahay ustaad cabdiraxmaan maxamed xuseen oo ah kaaliyaha hay-adda sodma ayaa u mahad celiyey hay-adda raabidatullah caalamul islaam hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed waxay aad iyo aad ugu mahad celinaysaa maktabka raabidatul caalam alislaami ee muqdisho iyo soomaaliya guud ahaanba oo maalmahan waday shaqo ay ku qabanayaan ugu gargaarayaan dadka barakacay ee abaaruhu ay saameeyeen sida uu sheegay fariiqa halkan hadda nagula sugan ay ugu horeeyaan ustaad yuusuf iyo ustaad yacquub maalmahan gaalkacyo ilaa kismaayo waxay ka haayeen jawaabis ka jawaabis ay ka jawaabayaan dadkii ku dhibaatoobay abaaraha maantana waxay joogaan gobolka banaadir gobolka banaadir saad ogtihiinba waxaa saameeyey abaarihii dadkii gobollada ku dhadhoweyna waa u soo qaxeen faydaanaadkii gudaha dadkii maaragtay uu gaaray asbuucii horena way soo qaxeen sidaas darteed dalabka hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed oo maalmahanban hay-adaha ka dalbanaysay waan ugu mahad celinaynaa in hay-adda raabidatul caalam alislaami ay noqoto hay-adihii ugu horreeyey ee kasoo jawaaba dalabkaas waxaan u mahad celihaynaa almamlaka alcarabiya sacuudiya iyo maktab araabida fi soomaal iyo kan muqdisho oo maalmahan runtii shaqo aad iyo aad ah haayey oo fariiqiisa ay nagala joogaan ustaad yacquub iyo asxaabta kale oo meesha joogta waxaan rajayhaynaa in ay dadaalkooda sii lamalaabi doonaan ayna sii wadi doonaan runtii waxaan markhaati ka nahay raashinka halkaa yaalla raashin ku filan inuu yahay qoyska maaragtay barakaca ah ku filan inuu yahay oo ka kooban bariiskii oo ka kooban burkii oo ka kooban sokortii iyo saliiddii runtii waxaan isleeyahay qoyska bil iyo ka badan ayuu ku filan yahay